mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan haatana berbero dekadda berbera ee somalilan waxaa maanta gaaray markab siday qaxooti soomaali iyo yemeniyiin ah oo ka soo cararay colaadda dalka yemen markabkan ayaa waday in ka badan kun iyo laba boqol oo qof oo dumar iyo caruur ay ku jiraan waxaana dadkan ay ka soo baxeen magaalada cadan cashe ibraahim aadan caashinuud cashcuud oo washington joogta ayaa arrintan ka wareysatay agaasimaha dekadda berbera cali xaaji cumar oo loo yaqaano geesoole waxa weya marka waxa number one wuxuu yidhi saaka todobadii buu soo galay dekeda wuxuu siiyey dad gaarayaa ilaa kun iyo laba boqol kun iyo saddex boqol oo qof anigu figarkii sax ahaa ma hayo laakiin kun iyo saddex boqol oo qof baan filayaa in laygu yidhi dadkii tirinayay uu ahaa dumar iyo caruur badan badan badan baa ku jiray waxaana ku jiray oo kale rag badan badan oo dhalinyara ma garan dadkaasi waxay ka yimaadeen magaalada cadan ee dalka yamaneed boqol kiiba sideetan waxay ahaayeen dadkii reer soomaaliya noocay doonaan ha ka ahaadaane xooga caraba baa ku jira in yaroo reer somalilandna oo ku jiraan laakiin guud ahaan dadkaasi dadka caafimaad qaba bay ahaayeen xooga xanuunsanaya waa ku jiray qaar dhashay oo aada imika dhashay oo kale inaan imi dhasheen aad arkayso waa ku jireen waxoosibay ahaayeenoo waxoosibay kusoo noqdeen laakiin wadankoodii imika dee soomaaliya u yimaadeenoo way manashkana waa qabaan xaggee markaa dadkaa la kala geeyey tirada intaa la eg waxba lama kala geenaya waan ka saaray dekeda iminkaan kusoo fadhiisanay dekeda waan ka saaray waxaan geynay xero yaroo aan ku nasino oo magaalada gudaheeda ah berbera halkaasna dad ugu shaqeynayo qolo u n c r a iyo wasaaradda dibudejinta ee somaliland ciidamada booliiska kooxa fara badan oo ka tirsan caafimaadka iyo dadka caafimaadka ka adeega maamulka gobolka saaxil oo berbera ah walahi aad baa looga shaqeynayay laakiin wax wax loo qaban karo oo degdeg ahoo dad intaa laga markale kuga soo dhacay waa badan tahay ma garan waa garta markaa qaxootigan cadan ka imaanaya waa markii ugu horreysa maaha oo ay dekeda berbera kasoo degaan waa dad badankood markii hore dagaal ka cararay haddana dagaal kale kasoo cararay marka qorshaha somaliland uga degsan qaxootigana kasoo degaya dekeda berbere maxay tahay wallahi horta somaliland qorshaha uga degsani waa waa kii bini aadanimo somaliland dadkan way kusoo qaxeen anagu si walaaltinimo baan usula weyn qaxootiga way yaqaaneen reer somaliland iyo dhibka uu leeyahay way soo mareen cad noocaas wuu jiraa dawladda dawladduna amar waxa kukastay in dadkaa wixii lala qaban karo oo lala qabto lasoo dhaweeyo anaguna haddaan dekada barbaran lahay runtii hawl farbadan baa naga qabsata laakiin waanu kasoo baxnaa hawsha waan si wanaagsan bay nooga dhamaataa marka dambena qoyka hay-ad hay-adahaas u n s c r iyo wixii la halmaala ayaa gaarsiiya meelihii ay ku socdeen inta ma garta waa garta marka cali waxaad iga warantaa dadkan inta badan waa dad soo carara baa la yidhi oo qaxooti u badan oo dalka yemen dagaalada ka socda kasoo cararaya dekeda berber ay soo gaaraan marka maxaa lagu xaqiijiyaa in dadkani ay yihiin dad shacaba oo caadiya oo dhibaato kasoo carara ee aanay ku jirin dad qudhooda laga fili karo inay dhibaato geystaan wallahi horta dhibaatada qofka dee dadk way ukala shabaysanyno anaga waa noo qaxooti ninka hadduu qaawan yahay oo markabkoodkii saaraya markabkii xoolaha lagu qaadi jira baa dadkan siyaa dadkasta dhibaatadooda daakooda ka muuqataa iyo baqaha oo badeecada dad alaabtoodii mid waxba kama sitaane waxay sitaan gabadha ilmaha yar sidataa waxay sitaa laba shay oo ay u gelisay iyo kaba yaryar iyo waxay taas ayay sitaan waa dad dhibaato iyo rafa xabadda waxa ka daran fasaadka kale meeshaa kiimaadauka biyuhu waa ka go-an yihiin sidaalo ma laha iyaku markii horeba de waxay ahayen ka ahayen dadka dadka ugu hooseeya yeman bay ahaayeen walaa dadkaasi anigu ficliya anigu qofaan markaas run ahaan kuu sheego cashay ka soomaali ahaan anigu ragga dadkaa kasoo qaxaya qaxutumaan arkaay dad dhibaato wada aniga igama muuqdaan oo waayo ninku hadduu ciidan ahaana uu soo qaxay hadduu tuug ahaana de qax tuug soo qaxay weeyaan laakiin laakiin marka waa qaxootiyo de wax kaloo dhibaata anaga waxba dhibaatay nogama muuqdaan runtii waanana wada dhaafaan waananu de ka taxadiraa intiisa aanu ka taxadiri karo inu mariyo alaabtada waa baarnaa
waa gartay marka wax walwala oo aad ka qabtaan in dadkani ay kusoo dhex dhuuntaan oo inta badan waa qaxooti taas layskuma diidana laakiin inay jiri karaan dad sida qaramada midoobeba ee horey u sheegtay in dadkan ay ku jiri karaan ama ay kusoo dhex dhuuman karaan dad laga yaabo inay gudaha dalka dhibaato ka geystaan marka walwalka adinkuma qabtaan walahi de qaramada midoobey iyagu warar badan bay heleysaayoo dee meel walba way joogaan hadalkooda maanu beensan laakin de dhibaatada waa ka dhibaatada waan qabnaa lagun bay noo joogtaa inaanu naano qaxwatiga waan diidaynaa iyo inaanu de iska bambaadino oo aanu sugno labadaas maynoo taagan tahay ilmaha yadi iyo iyo gabadha isxambaarsan ee biibsu hayso markaad aragto dee adiguba kamaadsateen oo anagu sidaas maanu rognaa laakin de wax anagu da dee shaqo ka raadinaya qaxooti ma nihin dhibaato maynagu hayaa intaa ma garat waa gartay marka tirada guud ee dekeda berbere soo gaartay tan iyo markii dagaalada dalka yeman ay ka dhaceen cabir ma laga hayaa oo tiro koob ma laga hayaa guud marka lagu daro kuwa maantan yimi marka lagu daro ilaa shan kun iyo dhowr boqol bay noqonayaan ma garatay marka dadkii hore u yimid xaggee ku dambeeyeen qof walba dee meeshuu doonayay buu tago way tageen waxba waxna berberay joogaan oo dadkii berbere berigii hore ka dhahay wixii kalena wadankay kala galeen wixii kalena dee soomaaliya u gudbay
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha dekeda berbera cali xaaji cumar geesoole oo u hadlayay u waramayay waryahayaga cashe ibraahim aadan oo washington joogta